xoolaha soomaaliya ayaa waxaa inta badan ku dhaca cudurro kala duwan ah qaarkooda aysan aqoon u lahayn xoolodhaqatada sidoo kalena aysan agoodin sidii ay isaga daaweyn lahaayeen cabdiraxmaan macalin salaad agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxyaabaha wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed ay ka qabatay cudurrada inta badan laaya xoolaha koonfur galbeed wasaaradda guud ahaan waaxda caafimaadka gaar ahaan dhanka caafimaadka xoolaha ayadaa u xilsaaran in badanoo oo maxay ahayto cambain oo daaweyn xoolana waa la sameeyey haddaan kula hadlayo waxaa noo socdo cambain oo treatmenti ah oo xoolaha lagu daaweynayo dhowr magaaloon ka socda oo ugu horeysa magaalada baydhabo iyo xudur ay ka sameynayaan dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha daaweyn xoolo loo sameynayo oo maxay ahayto dadka xoolo dhaqatada oo maxay ahayto cabasho ay noo soo gudbiyeen darteed ayaana loo sameynayaa hadda cuduro badana oo jira aaweed maadaama mar walba ay jiraan xilli walba micnaha cuduro gooni ah ay dilaacaan mar walba marka cabashada noo soo gudbayaanna falcelinteena waxaan sameynaa tiimam aan u xilsaarnaa oo haddaba meelaha ay joogaan hadday noqon lahayn iskuduwayaasha iyo dadka loo tababaray caafimaadka xoolaha sida daryeelayaasha caafimaadka xoolaha oo iskaga qayb qaadanayaan dhammaantooda daaweyntaas xoolaha cudurada inta badan anaga hadda nala soo riboodgareeyo dhammaan deegaanada ka mida dowlad goboleedka koonfur galbeed sida xuduur waajid iyo deegaano ka mida lower shabeelle waxa ugu badan hadba environmentiga iyo maaragtay deegaanka ay ku xiran tahay hadda lower shabeelle oo kale inta badan cuduradan laga soo gudbiyo waxaa ka mid ah cudurka qaniinka oo ay sababaan factor controolka tusaale ahaan hadda waxaa jiray waa dhoweed xanuuno badan oo maxay ahayto qaniinka keenay taasna ka hortag ayaan sameynay oo maxay ahayto daaweynaan la sameeyey anagoo la kaashanayno hay-adaha kala duwan oo nagala shaqeeyo arrimaha caafimaadka xoolaha waxyaabaha inta badan naloo soo gudbiyo sida tusaalahan deegaanada baayo bakool waxaa ugu badan cudurada maxay ahayto xoolaha dhanka neefmaranka sida cudur la yiraahdo c b b ama sanbabka ariga iyo looda iskugu jiro iyo cuduro badan oo ay ka mid yihiin cudurada faafa sida maxay ahayto cudurka maqaarka ku dhaco kale deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxay ka mid tahay deegaanada inta badanna ay ku nool yihiin dadka xoolodhaqatada ah balse waxaa jira marar badanna oo ay xoolodhaqatada ay saameyn kala kulmaan cudurro kala duwan ah oo ku dhaca xoolahooda